telefoonka magaalada qaahira ee dalka masar waxaa si toos ugu jira madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane cabdiqaasim salaad xasan madaxweyne waxaad ka warataa bal arintan maalmahan muranka badan dalka hirgelisay iyo aragtidaada ku aadan arrimahaasi waayo aragnimo aad u leedaha
bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi wasana lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waxa weeye aad iyo aad iyo aad baan uga xumaaday arrinta tan maantay soo bannaan baxday oo mooshinka kan laleeyahay madaxweynaha laga geynayaa aad baan uga xumaaday sababtaan uga xumaadana waxay tahay soddon sano ayaa dalku burburna ku jiray soona socday intaasna waa loo soo halgamayey raggii u halgamayey buu madaxweynuhu ka mid yahay oo hadda madaxweynayaashii ugu dambeeyaa wax hore noo soo marayna ma aha wax macquulana ma aha fidno iyo burbur dalka inuu burburkii dib ugu sii noqdo ayaa cid doonaysa keliyaha dhihi karta waxaanu qaadaynaa tilaabo noocaasa marka aad iyo aad baan uga xumahay waxaan leeyahay ilaahay ha loo soo noqdo waxaan leeyahay wadaninimada iyo soomaalinimada ha loo soo noqdo dhaartii ay dhaarteen ha ha loo soo noqdo ha layska daayo xumaanta iyo muxuu ahaaye qofkaanaanan rabin iyo qofkaanaan rabaa arrintu maaha dalkaa ka weyn danta dalka hala fiirsado ayaan leeyahay haddii heshiisyo ay jireen la galay oo dalo lala galayna haddii heshiisyadaasi waxay muxuu ahaaye dan dalka dan ayay u yihiin wixii aan dan u lahayna waa laga hadli karaa
waa tahay madaxweyne arrintan dalka waxay gelisay xaalad hor le runtii adiguna waayo arag ayaad u tahay arrimahan oo kale inkastoo adigu aadan usoo joogin khilaaf sida hadda aad sheegayso kan oo kale ah marka haddii arrimahan oo kale ay sii socdaan dalka sidaan la soconno muddooyinka ugu dambeeyey waxaa soo hagaagaysay qarannimadiisii iyo dib usoo kabashadiisii iyo masabkii uu ku lahaa dalalka caalamka arrimahan oo kale hadii soo noqnoqdaan maxay ka dhigan tahay
waxay ka dhigan tahay in dalkii la burburinayo mar kale oo loo rabo burbur iyo dhulka inuu haddana ku dhaco muddaa la soo waray markii aan muxuu ahay annagu dalkii la burburay calankii dalka dib u soo celinay kadib intaasoo sano ayaa la soo waray haatanna waa la wadaa shaqo fiican baa socota burbur inuu ku dhammaado dalku haddana dib ugu noqdo ayay noqonaysaa arrintaasna arrin la qaadan kara maaha shacbiga soomaaliyeedna ma aqbalayo waxaanan rabaa inay ka hor imaanayaan meel kastoo ay joogaan ciddii isku daydaana waa cid khiyaano qaran wadda waxaan leeyahay ha laga fogaado oo ha la joojiyo wixii khilaafa way jira haddii dawladda ma aha dawladda prime ministerka madaxu ah haddii dawladda wax laga sheeganayaa jiraan waa lala waxa weeye in lala hadlo oo guddooyinta la qabso laga wada hadlo weeye madaxweynuhu waa ka sarreeya waxaas oo dhan oo dalka weeye waxaan leeyahay hal la daayo fidnada oo dalkan yaan la burburin ugu dambeyn madaxweyne waddankan waxaad ka mid taha madaxdii soo martay fariinta ama baaqa ummadda soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa haddii ahaan lahayn siyaasiyiin iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed aada fari lahayd ama aada kula dardaalmi lahayd maxay tahay
waxay tahay bismillahi raxmaan raxiim marka hore ilaahay usoo noqda hadda ka horna boqol goor baan idhiye ilaahay barya oo qur-aankiisa ku barya dembigii aan gallay baa nala ku ciqaabayaa haddii haatan iyo waayo hore oo dadan hadda noolaynuba ay galeene ilaahay inuu naga dulqaado anuu markastoo aan ilaahay qur-aankiisa akriyo dalka iyo dadkana waa u duceeyahay idinkuna kulligiin inuuna duceeya iscaafiyana oo isdaaya gacmaha isqabsada meel kastoo aad joogtaanba walaalaad tihiin adduunkaana la joogi maayo wakti yarun baa la joogayahay inta la joogo ilaahay ka baqayaan leeya gacmaha intay isqabsataan dalkiina dhista kiina qabsada iscaafiya muxuu ahaaye una soo noqda wadaniyadii iyo soomaalinimadii dariiqa ay ku socotana calanka kor u qaada oo had iyo goor hor socda oo soo dhoweeya wixii wanaag samaynaya wixii xumaan samaynayana tartiib uga xisaabtana oo waxaa jira aan ka hal iska daayo ilaahayna ha loo soo wada noqdo ayaan leeyahay